su-aasha labaad waxay ku saabsan tahay qofka soomani hadduu istoobo soonkii ma ka jabaysaa taa jawaabteedu waxay tahay toobinku soonka ma jebiyaa mise ma jebiyo madaahibta qaarkood way qabaan inuu jebiyo sida madhabta xanaabiladoo kale laakiin sida qawiga ah ee saxiixi waxay tahay inaan toobinku soonka jebinaynin ayaa qawi ah waana sida culamo badani ku tageen axaadiisuna sidaasay xoojinaysaa amaa xadiidka ku soo arooray aftara alxaajibu waalmaxjuum ka wax tooba iyo ka uu toobayaa labaduba waa afurayaan oo soonku waa ka jabtay yacni sidaa sheegaya waxa weeye xadiidkaasi waa mansuukh oo waa la nasakhay xadiidkaasi waa mansuukh yacni markii horay caynkaasi ahayd naskhi baana soo arooray xadiidka bukhaariguna waxa uu sheegayaa in nebigu sala allahu alayh wasalam ixtajama wa huwa saa'im wuxuu istoobay isagoo sooman baa nebigu istoobay bukhaari baa saxiixiisa ku soo wariyey culamo badanna waa saxiixiyeen wain acallahu bacdun waxaa kaleoo soo aroortay in waxa weeye uma rakhasa uma rukhisa fi lxijaamati lisaa'imi bacdu aw kama qaal waxaa markaa loo rukseeyey toobinkii waxaa markii dambe loo rukseeyey yacni kii soomanaa waa loo ruqsay ruqsaduna waxay noqonaysaa xukun markii hore casiime ah unba ruksa ka timaadaa taasi waxay ku tusinaysaa arrinkaa hore inuu mansuuq yahay ruqsaduna inay dembaysaaba xadiidku ku cad yahay xadiidkan ahlucilmiga qaarkood baa quwey ta kale anas ibnu malik waxaa bukhaari saxiixiisa ku soo wariyey markii la weydiiye oo la yidhi xijaamada miyaa karaahiyeysan jireen miyaa karaahiyeysan jirteen waktigii nebiga ka sooman miyaa u karaahiyeysan jirteen wuxuu yidhi anas ibnu malik laa ilaa min ajli dacfi maye umaanu karaahiyeysan jirin ka markaa soomani inuu istoobo inuu ku daciifayo mooyaane oanu soonkii xamilayn mooyaane si kale ugumaanu karaahiyeysan jirin inuu istoobo taasi waxay ku tusinaysaa toobinku inaanu soonka jabinaynin waana sida qawiga saxiixa wallahu aclam